waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal barnaamijkii toddobaadkii hore sidaad ku maqasheen taariikhda dhow ee dalkana ku xusan kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo kontonkii ayaa markii ugu horreysay waxaa hawada ka babaday calan soomaaliya leedahay markii ugu horreysay ayaa calanka buluugga ah ee xidigta shangeesta ahi dhexda kaga shaqlan tahay waxaa laga taagay inta badan magaalooyinka soomaaliyeed ee geeska afrika ku baahsan marka laga reebo sida galbeedka meelo kooban oo aan laga oggolayn meelahaas qudhooda dadweynuhu isma dhiibin ee qofkii awoodi karayba gudaha aqalkiisa ayuu ku qarsan jiray wuxuu u ahaa astaanta madax bannaanidooda sidaas awgeed bay ku ildoogsan jireen habeenkii marka ay seexanayaan qaar baaba gogashooda soo dhigan jiray oo bogga iyo beerka inta soo gashaba ku haysan jiray welise si buuxda gumaysigii dalka ugama tegin oo talyaani baa magaca qaramada midoobay wax ku maamula dabayaaqadii kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo afartankii waa tu ururkaas caalamiga ahi uu u igmaday muddo toban gu ah inay soomaalida u diyaariyaan siday howlaha dalkooda u hanan lahaayeen kun iyo sagaal boqol iyo lixdanka marka inta la gaaro ay ummad madax bannaan u xoog siibato wax kastaba ha la soo maree waxaa soo dhowaatay xornimadii lagu riyoon jiray ee darteed loo dhintay loona saxariiray isha baalkeeda waxaa soo joogsatay maalintii uu talyaani dhulka ka howleeli lahaa oo iyada oo gob ah ummadda dalka lihi ay maamulkiisa la wareegi lahayd waxaa la soo gaaray kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo kontonkii sanadkaas oo ballantu ahayd soomaaliya inay yeelato ismaamul gudaha ah kaasoo ay ka dhalato xukuumad daakhili ah oo madaxdeedu ay soomaali wada yihiin waxaa la isweydiiyey sidee la yeeli halkeese wax laga bilaabi waa in doorashu dalka ka dhacdaa ciddii ku soo baxdaana ay iyadu xukuumadda daakhiliga ah hogaamisaa ayay jawaabi noqotay waxay ku dambeysay in la kala doorto leegada oo taageerada ummadda inteeda badan haysata iyo tobaneeyo xisbi oo isbahaysi ka dhaxeeyo talyaanigu u garbeeyo markoodii horena dibidaabyada dhaqdhaqaaqii wadaniga ahaa looba abuuray sidii la filaayey xisbigii swal ayaa doorashadii la qabtay si weyn ugu guulaystay saddex iyo afartan kursi ayay ka heleen xubnihii toddobaatanka ahaa ee loo gartay golaha cusub ee sharci dejintu inuu ka koobnaado markaas bay waxay gar u yeesheen in iyagu ay dhisaan xukuumaddii daakhiliga ahayd ee la sugayey dabadeedna maalmo yar kadib ayaa waxaa la shaaciyey golo wasaaradeed oo ka kooban lix xubnood shan wasiir iyo halgamay cabdulaahi ciise maxamuud oo wasiirka koowaad noqday isaga oo taana ku mutaystay xoghayihii guud ee xisbiga inuu markaas ahaa inkastoo la magacaabay xukuumaddaa soomaalida soocan ka koobnayd haddana weli dalku ma madax bannaana oo taliyo sare oo talyaani ah ayaa kor ka xukuma sidaasoo ay ahaydna maalintaas ayaa wadaniyiintii muddaba uliya diilkeed ahaa uu tuhun kala galay maalintaas ayay leegada qaarkeed iyo dadweynihiiba waxay madaxdii cusbayd ka dareemeen hanti urursi gumaysi u jilicsanaan qabyaalad iyo qaraabakiil maalintaas baa la isu fiirsaday oo ninkii dhaqaale ahaan ay wax ku soo kordheen farta lagu fiiqay maalintaas bay dhabowday mahmahdii ahayd cantuuga jiilaal camba cambuubidaa maalintaas bay bilaabatay qof waxbartay oo shaqadoon ah inta la hoojiyo in halkuu mudnaa uu nin wasiir ahay ku magmakeeyo aqoon laawe ay isaga isxigaan maalintaas bay madaxdii xisbigu intay kala jabtay u kala qaybsantay koox qudyar socod ah iyo mid galabka bili xoog ugu janjeerta oo qayladhaantii jamaal cabdinaasir ay madax martay reer galbeed iyo wixii ku lug leh oo idinna la coloobay dabadeed kun iyo sagaal boqol iyo siddeed iyo kontonkii ayaa xisbi loo bixiyey gareerka somalian league oo mucaarad ah meel aan kiileegada ka fogeyn waxaa ka furtay koox uu hogaaminayey allaha u naxariistee siyaasigii aftahanka ahaa ee la oran jiray xaaji maxamed xuseen kana mid ahaa dhalinyaradii saddex iyo tobanka ahayd ee kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo afartankii sway celdudibada u taagi jirtay maalintaas iyay si fiican u dhaawacantay midnimadii lagu soo caanamaaray ee halgankii waddaniyiintu uu ku astaamaysnaa sida la malayn karo arrimahaas oo ilidhi waxay walwal iyo walbahaar ku rideen guud ahaan odayadii iyo waxgaradkii muddada dheer xisbiga taageeri jiray aragtidaydana waxaa in si gaar ah loo xuso u mudan allah u naxariistay gabyaagii la oran jiray cismaan yuusuf oo tixa uu baryahaa tiriyey ku muujiyey dhaliilihii isaga iyo in kaleba uga muuqday madaxdii leegada ee xilligii ismaamulka daakhiliga dalka loo shuumay waxay cismaan ula ekaatay in tarafana ka haaday wuxuu marar badan isweydiiyey iyada oo talyaani weli dalka ka talinayo waxaa laga filan karo haddiiba duulka sidaas u kala irdhoobay ee dantooda oo qurihii ay ka hor muuqato marka inta lixdanka la gaadho iyaga la isaga tago gabay dheer oo uu tiriyey ayaa waxaa ka mid ahaa istiqlaalkii lagu taami jiray tiinki soo durugiye haddaan tabar u leenahay xornimo timid waraaqdeede waa taa talyaanigu sallimay tacabadii qaale taxkuumadi ma fududee haddaan taagu heli weynay tiiraanyo ciil iyo hadday taawo nagu reebtay tadbiir xumo darteed xaal hadduu toosi kari waayey toobada iyo diinkii haddii tigidka loo qaaday tiirida cadqaarkeen hadduu taabac u ahaaday ajnabi aan turaynini hadduu inataxaabayo tabcada iyo sirtuu wado haddii taxadar loo waayey see lacag u tacabnaa hadday toogadeen noqotay nin waliba tawaanta iyo hadduu tiirka ku ekaaday xurmaa taqadum keentee haddii la istixgelin waaye toltol iyo anaaniyo haddii la ina taabsiiyey teersana ragaan baran haddii talada loo dhiibay taageerkii leegada haddii laysku tuhumaystay dadkii tuunsanaan jiray haddii kale tegii joogo talaahid iyo dhaartii haddii layska wada tuuray tafaruqa kuwii inagu riday toodii suubsada ee taws aan baxayn iyo bugto inagu tallaaleena tubtii inaga leexsiyo jidkii ina ku toosnaayo tashigiiba sida loo gafay yaan weli tabayaaye tawfiiq ma noqon wiilashii taajka loo xidhayo tacaddaan yarayn baa ka dhacay tay ku kacayeen cadowga soo tartamaya iyo cabsida loo tawalay ruuxa laye tamisla keliyay hayaan tiirka madaxdiiye dowladnimo tabtaa lagu dhaqaa tacaddi sow maaha ilaahu kuu naxariiso ismaan yuusuf ayuu ahaa dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhuna maanta halkaa ha inoo joog waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebelmo